mas-uuliyiinta mar dhoweedii warbaahinta la hadlay oo ay ka mid ahaayeen guddoomiyihii hore ee golaha wakiilada cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo labada mudane ee muranku ka dhashay doorashadooda ee baashe maxamed faarax iyo cabdiraxmaan maxamed taliyan leh ayaa sheegay in laysku raacay halka khilaafkaasi cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo ka mid a xildhibaanada golahaasi islamarkaana ah guddoomiyaha xisbiga mucaaradkee wadani ayaa xalka khilaafkan ku tilmaamay mid ay ugu daneeyeen waa sidau hadalka u yidhi shacabka somalilan iyo cid kasta oo walaac ka qabtay arrintani cabdiraxmaan ciro waxa uu ka warbixiyey heerarkii ay soo martay xal u raadinta khilaafkani
somalilan dhaqan bay leedahay xisbi ahaan iyo mudanayaal ahaanba waxaanu u ergoonay golaha guurtida sidii dhaqanku ahaan jiray garowshiiyo may lagama helin mar kadibna dee waxaanu leenahay qawaaniinoo maxkamadda loo gudbiyey maxkamadiina golahay ku soo celisay marka iyadoo arrintaasi taagan waxa aanu garanay inaanu shacbiga iyo dalka iyo dadkaba loo tudho werwerka faraha badane hayana laga kor qaado
cabdiraxmaan ciro inkastoo aanu si cad u sheegin haddana waxaa xusay inay xal iyagu iskoodu gaadheen kadib markii waa siduu hadalka u yidhiye ay hay-ada ay ahayd inay xalliyaan ay ka gaabiyeen waxaanu sheegay xalka la gaadhay waxa uu yahay waxaanu garannay in institutionski kale dee shar qaranku arrinta markuu khilaaf yimaado xalili jiray markay ku guuldaraysteen arrintaas inaannu annagu isku noqonno oo xildhibaano ahaan iyo xisbi ahaanba annagoo qaranka u tudhayna aannu aqballo in guddoomiye uu yahay baashe maxamed faarax dhinaca kale xildhibaan cabdiraxmaan maxamed talyanle oo ahaa musharaxii jegada guddoomiyenimo ee sheegay in isaga la doortay islamarkaana dacwadda u gudbiyey maxkamadda sare oo isna halkaasi ka hadlay ayaa isna arar dheer kadib waxauu warbaahinta u sheegay sidan waxaan halkan ka caddaynayaa oo aanu odayaasha isla garannay inaan ummadda somalilan u sheego inaan ka tanaasulo kursigii aan anigu doorashada ku helay sagaal iyo soddonka cod ay iigu codeeyeen inaan uga tanaasulo baashe maxamed faarax oo iminka fadhiyo golihii isqabqabsi dambena aanu dhicin ummadda somalilanna sida aanu ugu bishaarayno geesta kale guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada baashe maxamed faarax oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in isu tanaasul iyo khilaaf la-aani ay tahay waxa golaha wakiilada midayn kara baashe maxamed faarax waxaa hadalladiisii ka mid ahaa
cabdiraxmaan aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa tanaasulkaa uu sameeyey waxa weeye dalkana waxay u tahay badbaado golahana waxay u tahay badbaado aniguna haddaan guddoomiye noqoday haddii kaleba golaha waxaanu ahay dhex golo khilaaf jirana dee golo noqon maayo xildhibaanada golaha ee labiyo siddeetankana isu kay mid yihiin dhexna aanu qodno sidii ilaahay ugu ogyahay aan dhexdhexaadnimo ku wado doorashada guddoomiyaha ee muranka dhalisay ayaa qabsoontay lixdii bishan agost waxaana shir guddoonkii fadhiyey maalintaasi ku dhawaaqay in baashe maxamed faarax hal cod kaga guulaystay cabdiraxmaan maxamed talyanle taasoo mudane talyanle ku hambeliyeeyey guddoomiyaha cusub kadib markii natiijada lagu dhawaaqay islamarkaana uu ku tilmaamay doorasho dimuqraadi ah oo uu aqbalay sidoo kale guddoomiyaha xisbiga wadani ahaana guddoomiyihii hore ee xilka banneeyey ee golaha wakiilada cabdiraxmaan ciro ayaa isna maalintaasi hambeliyeeyey guddoomiyaha cusub baashe maxamed faarax hase ahaatee maalintii xigtay ayay mudanayaasha xisbiga wadani ee golaha wakiilada iyo sidoo kale cabdiraxmaan talyanleh ay sheegeen inay ka noqdeen aqbalaaddii natiijada waxaanay ku eedeeyeen in wax isdabamarayn ay ka dhacday tirintii codadka walow mas-uuliyiintana ay sheegeen in lasoo habjiray khilaafkii ka dhashay doorashada guddoomiyaha golaha wakiilada haddana waxaa shacabka somalilan ay u dhegtaagayaan doorashada guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golahaasi oo bannaanayd taas oo loolan adayga u dhexeeyo musharaxiin tiradoodu gaadhisa sideed oo u tartamaya xilkaasi waxaana loo ballansan yahay faldhiga lagu dooranayo maalinta axadda ee soo socota barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa